بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijkaaad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a murtad xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya oo safar kadis ah ugu ambabaxay dalka jabuuti xilli ay xaalad burbur ah wajahayaan maleeshiyaadkiisa diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida itoobiya oo dad shacab ah ku duqeeyey deegaan hoos taga degmada tawfiiq ee wilaayada shabeellada dhexe badda oo fatahaad ka samaysay magaalada taariikhiga ah ee saylac ku dhowaad toban qof oo ku dhintay duufaan ku dhufatay maraykanka waxaan sidoo kale barnaamijka intiisa badan caawa ku soo qaadan doonaa munaasabad ka dhacday beerta shareecada ee degmada jilib oo gebagaba u ahayd tartan aqooneed uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad si toos ah inooga dhegaysanaysaan xarumaha idaacadda islaamiga al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaan gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horreeya murtad xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa safar kadis ah ugu ambabaxay dalka jabuuti xilli ay xaalad burbur ah wajahayaan maleeshiyadiisa qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku dhegaysanaysaan xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah oo uu soo jeedinayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxmed bismillaahi araxmaani araxiim xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo mareegaha islaamiga caawa waxaynu ku bilaabaynaa mareegta soomaali mimo warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaannu ka doorbidnay warbixinta cinwaankeedu yahay xasan gurgurte oo safar kadiisa uga ambabaxay dalka jabuuti xilli xaalad burbur ah ay wajahayaan maleeshaadkiisa murtadiinta xilli xaalad adag oo dhanka amnigaah iyo siyaasadda ay marayso xukuumadda muqdisho ee shisheeyaha la shaqaysa ayuu xasan gurguurte socdaal kadisa ugu ambabaxay dalka jabuuti wafdi uu hogaaminayo gurguurte ayaa ka dhoofay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho isagoona gaaray magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti halkaasoo uu kulamo kula leeyahay ismaaciil cumar geele iyo saraakiil reer galbeed ah ilawareedo ayaa tilmaamaya in socdaalka xasan gurguurte uu yimid markii wadahadal khadka taleefonka uu dhex maray isaga iyo ismaaciil cumar geele taqadumka dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ee gobollo ku dhow muqdisho iyo guuldarooyin soo gaaray maleeshiyaadka xukuumadda muqdisho ayaa xaalad anfiriir ah ku riday wax loogu yeero beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan reer galbeedka iyo dowladaha afrikaanta ee ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya ismaaciil cumar geele ayaa la filayaa inuu xasan gurguurta hordhigo khatarta ku gadaaman xukuumaddiisa wararka qaar ayaa tilmaamaya in geele uu xasan gurguurta siin doono talooyin ku aadan asmada siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee ay wajahayso villa soomaaliya futuuxaadkii ay mujaahidiintu ka sameeyeen wilaayaadka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ayaa qoobgariir ku reebay kooxda villa soomaaliya iyadoona maleeshiyaadka dowladdan ay maalmo kooban lumiyeen gacankuhaynta degmooyin iyo tobanaan tuulo xasan gurguurte ayaa dabayaaqadii bishii hore sidaan oo kale safar ugu tegay dalka turkiga oo ka mid ah dowladaha ciidamadooda duulaanka gardaradaha ay ku joogaan soomaaliya haddii aynu halkaa uga gudubno warbixinta ay daabacday shabakadda soomaali mimo waxaan markaan jaleecaynaa dhanka iyo mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaynu ka soo qaadanaynaa badda oo fatahaad ka samaysay magaalada taariikhiga ah ee saylac wararka ka imaanaya magaalada saylac oo dhacda waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in badda magaaladaasi marto ay kasoo fatahday xaafado ka tirsan magaalada sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshadu ay ku wada xidhiirto ayaa muujinayey biyaha badda oo soo galay xaafadaha magaalada saylac dadka deegaanka ayaa muujiyey cabsi xoogan maadaama qaarkood ay noqdeen kuwa hoyla-aan ah mid ka mid ah dadka deegaanka oo muuqaalkiisu ku baahay baraha bulshada ee internetka ayaa sheegay in aysan helin wax gurmad ah maamulka riddada somalilan ee ka dhisan magaaladaasina owsheedda sare ka eeganayo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ashaari dirirka somalilan oo hadlay waxay sheegeen in fatahaadda ay baddu ka samaysay magaalada saylac aysan ahayn mid ku cusub deegaanka hase ahaatee sanadkiiba mar la arki jiray dhacdadan cusub ayayse ku sheegeen inay ka xoog badnayd kuwii hore waxay sidoo kale tilmaameen in fatahaadda baddu ay samaysay laga diiwaangeliyey deegaano iyo degmooyin kale oo ka tirsan waqooyiga soomaaliya iyo xitaa dalka jabuuti ilaayo hadda lama sheegin sababta rasmiga ee keentay in baddu ay soo gasho magaalooyin dhaca waqooyiga soomaaliya haatana waxaynu eegaynaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daawacay balse midda aynu doorbidayna ayaa ah ku dhowaad toban qof oo ku dhintay duufaan ku dhufatay maraykanka dalka maraykanka waxaa ku dhuftay duufaan xoogan oo dhalisay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed intaba duufaantan ayaa cagta marisay magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan dalka maraykanka waxaana ku dhintay ugu yaraan toddoba ruux halka saddex ka mid a ay caruur yihiin sidoo kale waxaa ku burburay guryo badan maadaama dabayshu ahayd mid xogan oo halkii ay soo marto waxyeelo xogan gaarsiinaysa muuqaal laga duubay duufaanta ayaa muujinayey awooddeeda iyo sida ay durbaba u ekaanayso halkii ay marto waxaana la arkayaa iyadoo guryaha saanqaafkooda kure si deg deg ah islamarkiiba ku qaadaysa iskuna jijabinayso xubintii hadalhaynta iyo waxyaabaha ay qoreen shabakadaha islaamiga xilligan waanaga intaas bal markana aanu idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa uu noogu sii ambaqaado barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba أسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda salibiyadda ah ee xabashida etoobiya waxa ay duqeymo cadowtooye ka geysteen deegaanka xagarey ee hoostaga degmada towfiiq oo horey loo dhihi jiray masaajid cali gaduud ee dhacda bariga wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe duqeyntu waxay beegsatay masaajidka jaamica deegaanka iyo guryo ay leeyihiin dad shacab ah waxaana ka dhashay dhaawacyo soo gaaray dad shacaba iyo burburka masjidka iyo guryaha rayidka haddaba waxaa nala hadlay dadka deegaanka oo ka warbixiyey dhibaatada ay maanta saliibiyiinta etoobiya ka geysteen deegaankooda cidda inta degan hataa waa maqan taha ninka la yidhaaho cabdinaasir xasan kulmiye isugu waa dhaawac guryahana waa leey shiina xasan barre waa dhaawac sheekh salaad dhegoole waa dhaawac guryahana idinkaaba ujeedee maalka halaaba idinkaaba ujeeda beydkii ilaahay ayaa lagu cibaadaysan jiray maalka isugu bambarbe tilmaan marib guryaha cidaa deganeed waa deganeed laakiin hadda inay ku jirtay inay qax ka aado yar jafka dadka joogaa qaa iyo jaf ka jirto kalamaaga waasay guriisa cawada haddii nabad dhacdo meel soo noqoto male dad muslimiina loo geystay dadka geystana waxaa waaye anugu ma naqaan laakiin waa un dadkaan yaan gaala ahayn oo diyaarad leh fal qaldanaan u arkaa innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun alle falkaas fal qaldanaan u arkaa dadku waa dirriya yaababa dad cibaadaysana beydkii ilaahi ku jiray salaadkii ku jira hamsaadkii ku jira waa kana asaana sheegay walaa adiga fanfanin uu gaarin oo la cararna waa badan yihin abdi naasir xasan kulmiye gurigaan uu leeyahay salaad dhegool ninka la yidhaaho shiina xasan bare intaas arkan waa xaga reey oo uu ku nool yahay dad muslimiina oo wax malab wax malaba ah jeedaynta waayaada islaamka dakhtarka socdaa noo yimideen ugey noo yimideen dadka waa daaweeye oo hayaan haddana waa ku jiraan haddana waa daaweeye jeedaynta kamida waaye oo maaragtay booqasho ugu soo dhaawacaas culus maqlay ayaa gurmadahan ugu yimid nafso gurmada waana daaweyn dadkiina daaweeye ma maaragtay anugu waa dad reer miigaan ahay dad iska shaqaysa oo meel iska miigaan ahay markaanaan ahayna waa maaragtay nuku soo dhaceen wixii hadda waxa dheeriyaho hadda adinka ahayno hadda noo yimidna ma arag wax hadda meel ujeeda kajeedana hadda ma hayno magaaladaas walahi soo dirta waaye mugay waanu soo dhaceen intaanay wax gaarsiiyeen inta kaleeto hadda ma aqanaa waaga howdka la jiraa mama helnaba dadkaanu waa dad xoolo dhaqataa iyo dad beera barataa howa meesha waxa lagu gaarsiiyey waa xagashay waa soona cali guud waana xagashay waana qaybta galbeedka ka xigta waa gartay markii gandaalkaas uu soo dhacay dadkan intay ku sugnaayeen mana intay joogeen waxay ku sugneen makhaayad usuleeya xusaan xasan juurxma usuleeya oo mujtamaca oo magaceeda magaalada ay ku sugnaayeen waa gartay masaajidkina waa burburay saddex gurina waa burburtay waxaasoo dhanna wax shicbi loola jalahay oo shicbiga loo jiro marka warqabo wax jadda xabado la orsaaki jiraa lagama helo laakiin hadda waxaa ka warqabo oo dhintay ma jiraan waa gartay dad baa jiri jira oo wacday oo baabuur qorokole oo wacday ma jiraan warmagarsaa ka wacday dhexayna rogaan baabuurkaa aan jiraynay dhaawac inay ku qaadnana waa rabna waa gartay waxaa daaweeye walaalaha islaamkaa daaweysay haddana waa gartay meel oona aan la isaga riyin aan masaajid la gubin gurigiisaana aan la gubin haddii aan la gubin manimaykubeegsan doonto in dadka rayada iyo dadka kula rada jooga ma ogoli in dadka la gubo in mus- ilmaha la gubo rayska la gubo la gubo haddii la gubo reeraha la gubo ma ogoli waxaa la yidhaha shiina xaqa maqanimaa la yidhaha waa gartay salaad salaad shiikh salaad xusaan axmed shaagaranimale waxayalataas baartii ala kala sooci oo soomaaliya yaa madow la genaya waa gartay Ah, yaa soomaaliya madow Aha.
nin gena in loo soo daagsay ilata waa gartay
ordinta farayaa waxaa eh Mhm.
inay soomaaliya iyo hajale kulma iyo iyo iyo faraha kala baxaan inay faraha kala baxaan soomaaliya inay faraha kala baxaan inay soomaaliya faraha kala baxaan hadda bersee kale ma yaqaano waa gartay جدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan sidaan horey idinkugu sheegnay waxaan barnaamijka intiisa badan ku soo qaadan doonnaa munaasabad ka dhacaysa beerta shareecada degmada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe Een, munaasabadaas oo lagu soo gebagabeynayo tartan aqooneed uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee mujaahidiinta een, kaasi oo ay ku tartamayeen majmuucaad isugu jira wiilal iyo gabdho iska diiwaangeliyey inay ku tartamaan culumta sharciga Een, martisharaf kala duwan ayaa ka soo qaybgali doona mas-uuliyiin culimo een, odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa sidoo kale aan meesha ka maqnayn oo ku sugan beerta shareecada Een, dadweynihii ayaa beerta soo buuxdhaafiyey tartamayaasha ayaa sidoo kale een, soo galay een, beerta shareecada insha allah mikrofoonka ayaan la dhexmari doonaa dareenkooda oo natiijada ay sugayaan Een, mid ka mid ah tartamayaasha ayaa ila jooga een, soo dhow ugu horeyn magacaaga waa dhowey jazaak allahu khayr magacaygu waa cabdiraxmaan ibraahim al ansaari Een, cabdiraxmaan halkan waxaad een, ku soo bandhigtay een, khudbad een, cajiiba een, fannigii een, khadaawada ayaadna ku tartamaysay Een, bal ka waran dareenkaaga caawa maxaad filanaysaa jazaak allahu khayran waa soo waa dhowahay waxaan filanayaa inaan insha allahu tacaala guul aan ka gaaro tartankii aan xalay ka qayb galay waa gartay natiijada way kaa qarsoon tahay dabcan waa lagu dhawaaqi doonaa haa laakiin waxaan rajeynayaa inaan gu- inaan guuleysto inaad guulaysato Ah, insha allah Een, dadka kale ee kula tartamayay hadday ahaan lahayn gabdhaha ama een, wiilasha iyaguna maxaad u rajaynaysaa maadaama goobtu goob musaabaqa ay tahay kulli waxaan u rajeynaya inay guuleystaan Eh, qofkii macnaha guul dareysta ama eh, kaalinta koowaad geli waayana waxaan u rajeynaya in sanadka soo socdo uu ku dadaalo macnaha sidii kaalinta koowaad ama markiiska ugu horeeya sida uu- uu u gaari lahaa Een, waxaan soo dhowow een, tartan ayaad een, ka qayb gashay halkan Een, maxaad rajaynaysaa قول انا جانا قول waa gartay xalo maxaa soo bandhigtay فن الخضابة Een, ugu horeyn magacaaga يونس محمد عبد القادر yoonis tartamo ayaa tahay een, fanniga khadaawada ayaad een, ku tartamaysay Een, caawana waa gebagabadii tartanka maxaad rajaynaysaa قول برجم وحالسوق انا تيجي
waa hagaag een, dhanka gabdhaha tartamayaasha ah ayaan halkooda een, u soo jeestay waxay ka warrami doonaan shucuurkooda Ee, natiijada weli laguma dhawaaqin Een, ugu horeyn soo dhowo walaal magacaaga iyo waxaad ku tartamaysay
magacaygu waa casmi cabdulaahi khaliif oo ku tartamaya khudba jeedin todoobaa ku tartamaya Een, tartanku waa uu dhammaaday maxaa rajeynaysaa guulaa rajeynaya insha allah haddii anina guulaysan waxaa guulaysanaya walaalahe dhammaan walaalaha guula u rajeynaysaa insha allah dhammaanteen waa wada guulaysana in hal qof uu guulaysta maha dhammaanaa wada guulaysan in la kala faa'iidaysta meeshaan loo sii istaagay inaan dad- dadka ku dhiirigelinno dadka xaafadaha joogo oo wax yaqaana inaan ku dhiirigelinno oo bulshada aa usoo jeedinno dacwada aa ku gudanno muhiimaddeen intaas waaya markaa markeeda kaleetan waxaan rajaynaynaa in meeshaan dhan beerta shareecada inay wada boogsanto oo tartamayaalka leexa insha allah shucuurkayga waa shucuur farxadeed waxaan u fadhinaa musaabaqada aan ka qayb qaadanay gabagabada iyo xafladeeda insha allah fanniga aad ku tartamaysa muxuu ahaa waxaan ku tartamayay labada qeyb oo oo lagu tartamayo oo ah xifdul mutuun iyo fanul ilqaa oo khidaabadii ah labada waa ku tartamaysay aa labadaba u tartamayay maxaad rajeynaysaa markaa insha allah guul waxaan leeyahay inay eh, soo haleelaan una soo kala bartamaan usoo kala horumaraan man xafida almutuuna xaazi alfunuun qofaan wax xifdeen laysa fii jucbati shay waa hagaag dhegaystayaal n martidii ayaa halkan ku sugan oo isugu jira culimo n sidoo kale waxaa iman doona n odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee dadka halkan lagu marti qaaday n markan waxaa la joogaa sheekh cabdilwaaxid isxaaq muudey n sheekhana soo dhawow caawa maxaa halkan n ka dhacaya
waa dhowahay caawa halkaa waxaa ka dhacay runtii mimbaru dacwati ila allaahi waa dee munaafaso tartan lagu tartamaya haddee waxaa weye diinta ilaahay ikhtitaamkeedii baan oo mutuun iyo haddee yaa lagu tartamaya thaqaafo iyo marka ikhtitaamkeedii baan caawa joognaa runtii waa multaqa aad u ballaaran ilaa caawa ilaa xaluu soo bilowday caawa marka ikhtitaamkii baan hadda maraynaa waa mowduuc runtii aad muhiim waa kuna cusub oo runtii waxaa weye maaragtay uun hadda dadka ku cusub weye jazaak allahu khayran sheikhna mimbarka ayaa lagaaga yeeray waan kugu soo laaban doonaa insha allah jazaak allah khayr markan waxaa ila jooga sheekheenna sheekh jaamac cabdisalaan sheikhna soo dhawow mikrofoonka idaacadda islaamiga aladal isku soo dhawow caawa maxaa halkan ka dhacaya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وعاك دعية إن شاء الله عاوي ونتون فدينا ملتقى إسلامي أه ولوينا هي شعائرتا آه، عيدة ومن يعلم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب مركا إلهي سبحانه وتعالى أنا قد يكون شعائرتي سوينية دينتي سوينية أوامرتا شريعة qadisa oo dhaqangeliya ciiddan waxaan rajaynaynaa midda ku xigta inay noqoto ilaahay un ka baryanaa mid ka sii farxad badan ka futuuxaad badan ka barako badan ilaahay nooga dhigo xamaashaan soo marnaa ilaahay ha naga aqbalo sala allahuma calaa nabiyina maxamedin wcala ali saxbi wasalam waa hagaag dhegaystayaal kuwaas waxay ahaayeen sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey iyo sheekh jaamac cabdisilaan oo ka mid ah culimmadii halkan lagu martiqaaday ee munaasabadda goobjooga u ah dabcan xafladdan sidaan hore idinkugu soo sheegnay waxa ay gebageba u tahay tartankii halkan ka dhacay ee u dhexeeyey ardayda isugu jirtay wiilasha iyo gabdhaha aqoontooda soo bandhigay waxay ku tartamayeen funuun kala duwan oo sharciga ah sida fanniga ilqaaga ama khadaabada iyo sidoo kale fanniga mutuunta sharciga ah tartamadii waa ay dhammaadeen halkan munaasabadii gebagabada ayaana ka socota insha allahu tacaala natiijadii tartanka ayaa sidoo kale lagu dhawaaqi doonaa marti sharaf kala duwan ayaa halkan kasoo qaybgalaya waa hagaag dhegeystayaal waxaan la joogaa markan sheekh abu saciid seylici oo ka mid ah lejinada xakamka ee tartanadii xalay dhacay goobjooga u ahaa ee qalinka iyo buugga ay isu dul saarnaayeen sheekhana soo dhowo halkan tartan ayaa ka dhacay bal warbixin kooban naga sii caawa waxa loo madlan yahay soo dhowo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وسيدة أد شيكتي حل كان وحكا دعي مسابقة oo laba qaybood iskugu jirtay qaybna waa xifnul mutuun qaybta kaleetana waa khadaabada iyo fanul ilqaa ku saabsanayd Ah, isagana xifdu ahaa runtii waxaa la dhihi karaa eh, mimbaru dacwa jazaahum allahu khayran barnaamijkana ay soo abuureen Eh, qad fajara طاقات الشباب واكتشف مواهبهم dhallinyarada awood badanaa ku duuganayd ayaa bannaanka soo dhigay mawaahibtoodana wuu iktishaafay waxaana daliil kuwa ah musaabaqada xilliga la iclaamiyey waa aakhiru shahri ramadaan ahayd xilliga la galay usbuuc ma dhammayn maca daalika ardada gabdhaha iyo wiilasha ka kooban isu soo xaadiriyey waxay ku tartameen kutubo oo funuun kala duwan ah sida kitaabka sullamul wusuul ilaa cilmi al usuul oo kitaab caqiide ah oo laba boqol iyo sagaashan beyd ku kooban kitaabka eh, laamiyatu al afcaal oo kitaab sarfi ah oo boqol iyo toban iyo afar beyd ku kooban kitaabka aljazariya oo ist- kitaab oo tajwiidka ku saabsan boqol iyo toddoba beyd ku kooban laamiyatu alcarab kitaabka la yidhaahdo oo luqada carabi mufradaadka ku saabsan oo lixdan iyo siddeed beyd ku kooban kitaabka manduumatu alqawaacid alfiqhiya afartan iyo sagaal beyd ku kooban shantaas kitaab marka isku geyso waa lix boqol iyo labaatan iyo siddeed beyd waay intaas waxaa dheer kitaabka alarbacuun annawawiya oo afartan iyo laba xadiid ah intaas oo ardaday ku soo xifdiyey muddo oo toddoba maalmood aan dhammayn waxaa ku tusinaya mawaahibta ku jirto haddii la istithmaaro ama la dhiirigeliyo wax badan inay ka soo bixi karaan markan taa waxay na tusinaysaa oo dadkeenni waxay awoodi karaan qur-aanka inay xifdiyaan sunnada ay xifdiyaan kutubta usuusha caqiidada iyo naxwaha inay xifdiyaan taana waxaa weye tadawur weyn ayaa bulshada ugu jira markan aad baan ugu mahadinayna ilaahay subxaanahu watacaala na waafajiyey waana sii dhiirigelin doonaa insha allahu tacaala insha allah shiikhana een, kutubta aad hadda soo sheegtay ee mutuunta ah ee tartamada ay ardadu ku galeen mimbaru dacwa miyaa u diray oo soo diyaaray miyuu ku dhahay mise iyaga ayaa la yimid oo dhahay annaga aqoonteenna waa intaas intaasaan ku tartameyna mimbaru dacwa wuxuu doonay hadafkiisu ahaa ardada dhallinyarada gabdhaha iyo wiilasha daaqaadka ku jiro in la qarxiyo mawaahibtooda in la iktishaafo si keliisa looga dhigay markaan waxaa jira musaabaqa oo xifdulmutuun ku saabsan fanulkhadaabati waa fanulilqaa ku saabsan oo dadka oo guulaystayaashana oo jawaais la siin doono ardada markaa iyagaa isu soo hilqaamay iyadoo waqti uu kooban yahay ayagaa iskeenay awoodooda markaa soo bandhigay nacam oo wax loo sheegay ma ayna jirin wax horey loo sheegay ma jirin ha Ah, kutubta waa loo cayimay kutubta markaan toddoba kitaabaa loo sheegay lixda kitaab hadda aan kuu sheegay iyo kitaabka arraxbiya toddobadaas kitaab qofka inuu shan kitaab uu ka doorto ayaa markaas markii ay soo xaadireen loo sheegay markaasaa shantaas kitaab ay doorteen oo markaas kala duwan nacam waxaa weye waxa shardiba looga dhigay ardayga khadaabada ka qayb qaada mushaarakaynaya khudbada uu soo diyaarinayaa waa inay tahay khudbo isaga soo diyaarsaday oo fahamkiisii ah oo meelna aan laga soo iqtisaabin oo iqtibaasin oo isaga meel unkasoo ka soo qaadan inuu soo diyaarsado oo marka isagoo curiyo ah shuruudda ahayd marka ayaga ayagaa soo diyaarsadeen way soo qorteen way soo xifdiyeen runtiina waxaa weeye waxaa caddaaday dhallinyarada yaryar inay ku jiraan dad khutaba ah ilaahay ummadda ku anfici doono insha allah Ah, way diiwangelin dhammaantooda waa la diiwangeliyey darajaadkoodana way noo qoran yihiin insha allah waa la waa la diiwangeliyay insha allah ka hor dhicmayna natiijada een, wiilasha iyo gabdhaha tartamay dabcan gabdhaha ayaa badnaa maxay sababta maxay tahay Ee, taa waa la isweydiiyey waxaa laga yaabaa maalan gabdhaha maalmahan ama beryahan dambe markii aad fiiriso majaalka waxbarashada ee goobaha wax lagu barto gabdhaha iyo wiilasha markaad fiiriso gabdhaha way ka badan yihiin Ee, waxaa dhici karta ee, wiilasha in badanoo ka mid ah in maalan thuquurtii iyo jihaadkii umuurihiis ay ku mashquulsan yihiin waa dhici karta ilaahay subxaanahu watacaala ee, hibe iyo nashaad gabdhaha siina waa dhici karta laakiin hadda ayaga ku badan majaalkan jazaaka allahu khayran een, shiikhana waa idinku soo laaban doonaa haddaad tihiin lajnadii jazaaka allah khayr baarak allah fiik shukran jazaak allah khayran waa hagaag een, markan waxaan mar kale een, fursad een, ku helnay sheekh cabdiwaaxid een, sheekhana soo dhowow waa ku dhowahay waa ku dhow jazaak allahu khayr waa ku dhowahay runtii halkaa caawa waxaa ka dhacay runtii arrin aad u farxad badan oo runtii mimbaru dacwata ila allah waana mowduuc runtii cusub wey marka multaqa iyo dadku way maqli jireen laakiin mimbaru dacwata ila allahi hadda wuu nagu cusub yahay waxaa lagu tartamayaa runtii een, diinta ilaahay baa lagu tartamayaa dee ashcaar iyo mutuun ayaa lagu tartamayaa si waxa way dadku u soo saaraan mawaahibta ku jirto ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala een, waxaa la rabaa marka makaanada rafciga maarata cilmiga uu leeyahayna dee in sare loo qaado runtii fawaa'id badan baa ku jirta mawaadiicda noocaan in ummadda loo qabta oo dhiirigelinta ah een, oo dacwadaha dee mar walba inay qabtaan waa loo baahan yahay maxaa yeele ummaddu ilaahay subxaanahu wa tacaala mawaahib buu dhexeeda dhigay marka meelaha mawaahibta lagu soo saarana meelahanaa ka mid marka dhanna haddee waa cilmigii koryeeliddiisii ummaddu inay khayrka ay ku tartamto marka waxaan leenahay waa mowduuc runtii aad muhiim u ah jazaaka allahu khayran sheekhana baaraka allah fiik jazaaka allah قال تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما وأحرضهم على أن يستعدوا لقدوم المسابقة في السنة القادمة إن شاء الله والشكر لمولى له كل الثناء شكرا يفوق مراتب الأعداد كل المكاتب والولاية رأسها شكرا كذلك زمرة الإعداد شكرا دعاة الله طاب مكانكم يوم الجزا وإقامة الأشهاد والشكر للقغوار قائدنا الذي هو قدوة الأشبال والأحفاد waa hagaag dhegaystayaal markan waxaan soo gaarnay doorkii een, golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe waxaa dhinacayga taagan een, suldaan cabdiraxmaan oo aan ku bilaabayo suldaan soo dhow een, maxaa halkan ka dhacaya Eh, bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah halkan waxaa ka dhacaya eh, musaabaqo oo tartan cilmiyeed ah sida micnaa matuunta musaabaqadaas ayaa socotay eh, wiilal iyo gabdho haweenadan waxaan joognaa ikhtitaamkeedii maadaama micnaha eh, diintii ilaahay micnaa sidii loo horumarin lahaa oo lagu tartamayo barnaamijkaas aad baan usoo dhoweyneynaa haddaan nuqbadanahay waa ku faraxsannahay maasha allah waxaan leenahay eh, dadka micnaa soo awaabulay isku soo dubriday eh, jazaakum allahu khayr aljaza ayaan leenahay walaayooyinka kalena eh, mimbaru dacwati ila allah eh, inay iyagana micnaa dardargeliyaan eh, buraarajiyaan maadaama eh, eh, macnaa wilaayada jubbada dhexe ay micnaa dardargelisay oo hawshan ay ugub tahay ay bilowday ilaahay macnaa waxaan ha ka abaalmariyo dadka kalena wilaayaadka kale waxaan leenahay insha allahu tacaala mimbaru dacwati ilallahi hala dardargeliyo insha allah insha allah een, tartankan waxaa u badnaa oo tartamayay waxay ahaayeen wiilal iyo gabdho een, dhalinyarada waxay ku leedihiin Eh, wiilal iyo gabdho ayaa tartamay eh, dhammaan macnaa dadka horta tartamayaasha waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aljaza wiilal iyo gabdho waad mahadsantihiin dadaalkiina iyo dareenkiina micnaha cilmiyeed iyo micnaha in micnaha shucuurtiina iyo maskaxdiina wixii ku jiray in la tuujiyo Ma- maasha allah ilaahay baa ku mahadsan Eh, si fiican baad u dadaasheen Eh, ciddii baasay iyo intii kaleba kulli insha allahu tacaala waan u mahad celinaynaa dadaalkiina dadaalku sii dara insha allahu tacaala macalimiinta iyo waalidiinta iyo eh, macnaha maktabka dhexe iyo dhammaan micnaa waan u mahad celinaynaa maadaama gogashaan qiimaha badan maktabu dacwatu xarakatushabaab almujaahidiin ay soo abaawileen aad bay u mahadsan yihiin insha allah annagana haddaan noqoba ka nabaqo ahaan aad baan usoo dhoweynaynaa waan ku faraxsannahay insha allah Eh, sii wada ayaan leenahay Tart- tartanka waxaa layidhi waa sanad leh amaba eh, ciid waliba hadduu ilaahayna gaarsiiyo marka insha allahu tacaala hala sii dadaalo ciidul adxa almubaarak ayaa hadda nagu soo dhow oo nagu soo fool leh insha allahu tacaala intaan inta ka badan ayaan rabnaa inay haddana baasto ay insha allahu tacaala Eh, dhalinyarada waxaan leeyahay eh, soomaaliyeed ama macnaha eh, madarasooyinka macaahidda maraakiisda dhammaan dhalinyarada waxaan leeyahay ku buraaruga oo cilmigan lagu tartamayo qof walba macnaa ihtimaam ha geliyo eh, ha muraajacaysto aad micnaha insha allahu tacaala ha loo dadaalo si khaasa waxaan macnaa u dardaarmaya dhalinyarada dhalinyarada insha allahu taala gabdhaha iyona iyagana waan u dardaarmaya insha allah dadaalkooda maasha allah boqolkiiba boqol waaye dhalinyaradiina sidoo kale dhammaan micnaa waa idin dardaarmaya inaad dadaalka dadaal lagu sii daro Een, markan waxaan siinayaa suldaan shucayb oo ka mid ah een, odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe een, suldaan soo dhowow een, caawa maxaa halkan ka dhacaya بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى أن أولا إلهي سبحانه وتعالى يا مهد علينا نو كل مي مكان كان قروح بدن أن وبيرت شريعة ولايد سجود وجبضة دحى أن دقمدنا وجرب مكان كان كسونا وبيرت الشريعة حديقة الشريعة magacaasa aad u qurux badan ilaahay raxmaan ku mahadsan baad alxamdulilaahi subxaana watacaala magacay waa suldaan shucayb Een, waxa ka dhacay walaalow meeshaan waa isla aragnaa tartan cilmiyeed ayaa ka socda aad u qiimo badan mimbar dacwa ilallaahi waaye shicaarkuna waa falyatanaafas ilmutanaafisuun waman yucadim shacaa'ir illaah fa inaha min taqwi lquluub walaalow arrinkan waa arrin lagu farxa waxaan rabaa awalan inaan u mahad celiyo waalidiinteena abraarta ah ee gabdhahan iyo wiilashan tartamaya dhaleen soona barbaariyaan waxna bareen waxaan kala rabaa inaan me- meeshan ugu mahad celiyo macalimiintii juhdiga ku bixiyey ee hadday tahay madrasada qur-aanka kariimka laga soo bilaabo bidaayadeedii ilaa iyo eh, iskuullada nidaamiga ahaa jaamacadihii macalimiintaasaan rabaa inaan u mahad celiyo taaniyan waxaan u mahad celinayaa tartankii dhacay iyo ma ogtahay dadka isku mid ma ahan haddii la tartamo tartanka waa lagu kala badiyaa dadkii hadda ku soo baxay gabdhihii iyo wiilishii ayaan sakaasi u mahad celinayaa mid kale waxaan u mahad celinayaa maamulkeena islaamiga waa nurabbi nasha min siqarin wanatruku fiihi tacthiira arrinka saasuu u muuqdaa waxay nagu barbaarinayaan ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku dhaqanka shareecada raxmaanka jiilka soo koraya caawa farxadda noo muuqata markaan nahay odayaasha dhaqanka waxaa waaye lama soo koobi karo hadalka hataa uu ii saamixi la-yahay waa ka dareemaysaa codkayga ilaahay raxmaanka ayaa ku mahadsan waa guteen waajibaadkii saarnaa waxaan ilaahay subxana wa taala uga rajaynaynaa en ayadoo ugu sarreeya amiirkeena abu cubayda iyo ragga ka hooseeya iyo waaligeenna gobolka jubbada dhexe iyo dhammaan wulaadda ee gobollada waxaan leenahay alxamdulilah waxaan nasiib u yeelanay in lagu bilaabo gobolka jubbada dhexe mimbar dacwa ilallaah waynu gudbi doontaa ha la yidhi waana sanawi ciid walbana waa la qaban doonaa ha la yidhi waxaan leeyahay dadka hadda tartamay iyo inta aan tartaminba in sha allahu tacaala in la diyaargaroobo aayaddaas ilaahay subxaana wa tacaala aan ku camal falno falyatanafasi lmutanafisuun ayaa noo shicaar ah ayadaasaana noo ballan ah ilaahay idimkii waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha ee ee u dhabar adeegay barnaamijkan uu socday tartankan waxaan leenahay ayagana ilaahay subxaana wa tacaala abaalkooda allaha badiyo dhegaysidoona ilaahay ha barakeeyo ilaa maogta waxyaabo lagu dhafraa jira oo la dhegaysto oo maalayacni ah wixii ugu fiicnaa lagu dhafri lahaa lagu dhafray waxaan kaloon rabaa inaan meeshaan uga mahad celiyo dhammaan raggan xuraasatudiin ragga diinta waardiyaha ka ah ee cadowga hor fadhiya ee maaragtay qoraxda iyo dhaxanta iyo maaragtay qodaxda labaatan iyo afar sac booshka iyo qoriga iyo caagga saddexlaha garwaaxsan ayaan rabaa inaan meeshan ka salaamo oo naga mahad celiyo waxaan leeyahay dadaala ilaahay idimkii waxaad difaacaysaan waa arrinkan aan u fadhinaha ogaada waa arrinkaan u fadhinno tartankan qiimaha badan muusan qabsoomeen jirib waxay soo marteen waa isla ognahay soomaaliya guudna waxay soo martay waa isla ognahay ilaahay raxmaanka ayaa ku mahadsan uma bacda xamdulilaahi subxaana wa tacaala idinkaasaa ku mahadsan qiyaadada ilaahay subxaana wa tacaala ha inoo xifdiyo ilaahay ha inoo ilaaliyo rag labaatan iyo afar saac u fikiraayo oo qutuda iyo barnaamijka iyo arrimahan jeexjeexaayo meel dhigaayo sida cadowgaasoo loo qaniini lahaa loo weerari lahaa loo hajuumi lahaa ku howlan waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala maskaxdooda ilaahay ha koriyo baaxadeeda iyo kabasitigeena meesha meesha maanta ay taagan tahay ilaahay raxmaanka inuu baaxadeeda ka sii weynaya ilahay aan ka rajaynaynaa ilaahayna uu ku dheliyo camalka hadda ay hayaan inay sii laba jibaaraan iyo saddex jibaaraan si cadowga maarataye looga xureeyo soomaaliya ilaa iyo bariga afrikaba ilaahay idimkiis ilahayna waxaan ka rajaynaynaa maalmahan futuuxaadka socday iyo meelihii la qabsaday inuu ilaahay subxaana wa tacaala tamkiin iyo wanaag kheer inuu ilaahay nagu siiyo cadowguna ilaahay uusan dib ugu soo celinin ummaddaas way dhibootay waxaa waaye muqdishona waxa ka dhacay waa isla maqalnaa reer muqdishona waxaan leeyahay anoo ka faa'iidaysanaya arrinkan caawa aan u fadhino oo mimbar dacwa ilallahi ah munaasabadiisa waxaan leeyahay waxaa laidinku ogaa jihaad iyo khayr iyo wanaag cabaadkiina calaacalkiina wuuna gubay oo ku dhiboonnay ilintiina da-aysa labaatan iyo afar saac mujaahidiinta kaabigay idiin fadhiyaan habeenii maalina saacadda idinka maqnaadaan asnaba maba jirtaba laakiin hadda waa goori goor waa goortiina insha allahu tacaala calaacal iska daayay dukumiintiyaa la iga qaaday iyo dhulaa la iga qaatay iyo dhulaa la iga boobay iyo guriyaa la iga dumiyey iyo calaacal wuu soo dhammaaday waxay taagan tahay al'aan waxay taagan tahay waqtigii las xisaabinaayay insha allahu tacaala nin alla ninkii guri dad muslim ah laga dumiyey masaakiin ah dhistayna waxaan leeyahay waxba ha ku daalin cadaalad ayaa imaan doonta radulmadaalimna wuu shaqayn doonaa muqdisho gudaheenu ka shaqayn doonaa insha allahu tacala maxkamadda radulmadaalimka biidni illaahi albaari se qalbigeen iyo laabteen ay ugu furan tahay ilaahay raxmaankaan ka rajaynaynaa in dadkaasoo wey madaalimtooda loo celin doono ilaahay idimkii garguurtana waxaan leeyahay waxba hallaynin abriyada birimageydada ah sida hooyooyinka ciyaalka waayeelada hadda waxaa bilowday inaa etoobiya noo soo adeegsoo dhahdeeda hala duqeeyo barmeelo lagu soo buuxiyey masaamiir iyo shidaal iyo ma aragtaaye n wax walboo wax halleeyo in lagu duqeeyo ummad masaakiin ah habeen midow saq dhaxa joogto gurigeeda jif in lagu duqeeyo hooyo iyo laba caruura meesha dhib lagu gaarsiiyey ilaa hadda isbitaalka jifaan dadkaas waxaan leeyahay ilaahay idimkii oo gurgurta ugu horeeya maxkamadda islaamka waa laidin soo taagi doonaa ilaahay idimkii rajadeyna say tahay ilaahay u tooba keena haddaad diiddaan ilaahay raxmaanka waxaan ka rajaa inu ilaahay ummadda idinka qabto hadday goori goor tahay ilahay raxmaanka u tooba keena in sha allahu tacaala wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wahagaag kuwaasi waxay ahaayeen suldaan cabdiraxmaan iyo suldaan shucayb oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxay ku sugan yihiin beerta shareecada degmada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxay u warramayeen warbaahinta islaamiga ah ee londons jazaakum allahu khayran jazaak allahu khayr wahagaag dhegeystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegeysanaysaan oo caawa intiisa badan idinkaga imaanaya beerta shareecada degmada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe markan waxa aan la taaganahay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish sheekhna soo dhowow caawa halkan maxaa ka dhacaya dareenkaagase sidee yahay
jasaaka allahu khayr akhuuna aad ayaad u mahadsan tahay caawo halkan waxaa ka dhacaya ee, tartan loogu talagalay ardayda degmada jirib oo ku tartamaya mutuunta oo xifdi ah iyo fanul khitaabo oo mimbar ay ka jeedinayaan khudbado carabi ah ayaa halkan ka dhexaya bulsho badan oo muslimiin ahna xadiiqadii ama beertii shareexada ayay dhowayihin rag iyo dumarba leh ciyaal iyo ciroolaba leh ayaa ka soo qayb galay farxad weyn ayay inoo tahay bulshada intaa la ega muslimiinta inay nagala soo qayb galaan arrinta noocan oo kale ah oo khaasatan anigana farxad gaaraya ii tahay in bulshada muslimiinta aan mas-uul ka nahay ilaahay uu ina siiyo dad inoo tartamo aqoon noocaan oo kale soo bandhiga in bulshadan ay ka soo dhex baxaan farxad weyn ayay inoo tahay nabadgelyan inuu ilaahay nagu siiyo aad ayaan ugu faraxsana jazaaka allah khayr جزاك الله خيرا شيخنا ان سيجارة ان ان منبر الدعوه الى الله وان برامج كان ان مرتجليو ولايات هذه ان نقطه ولايات ugu horeysay ee watartanka uu ka dhaco sida in kaga dhigan tahay ما شاء الله الحمد لله الحمد لله إلهي أكون معصن ولالها منبر الدعوة إلى الله آدي أن أقوم هذا علينا إن المتقانا أرمان نوعان وكلا بالشدة المسلمين تقبتان أننا نصيب يالنا كالنت أقول الرئيس يدرك أقول الرئيس الغب الله بإن النغمة وسود وإننا بقول في بقول وحن رجينا يا ولاية إسلام وبن إن يكون قبان دونان وولاية والبمدان إي مدلا مدلا أما مدك قيمة بدن إن شاء الله تعالى إنك قبان دونان وعنا هذه نجا نسقامي يا رب إن شاء الله وراليه إن ولاية كلا إن أيوه مريان وإن شاء الله تعالى idaacaddan ka wada dhegeysan doona biidn illahi tabaaraka watacaala insha allah sheekhna alwaali ugu dambeyntii een, dadkii tartamaya dhammaantood waxay ahaayeen dhalinyaro een, gabdhaha ayaana u badnaa oo doorkooda aad ayuu u muuqday een, maxaad dhalinyarada kula dardaarmaysaa jazaaka allahu khayran dhallinyarada gabdho iyo wiilalba waxaan leeyahay ee, ku dadaala waxbarashada sharciga culumta sharciga inaad bartaan ku dadaala waana midda keliya ilaahina subxaana wa tacaala oo kor idinkugu qaadayo adduun iyo aakhiraba darajo aad ku helaysaan weeye ku dadaalan leeyahay waxbarashada sharciga wa khaasatan gabdhaha muslimaadka ee maanta wilaayaadka ku nool marka la yidhaahdo hadda ardada tartam ka qayb gashay waxay u badnaayeen gabdho kuwa kaalmo ugu horreeyey galana gabdhay ahaayeen gabdhaha marka waxaa la dhihi karaa kaalin weyn ayay kaga jiraan dadaal badanna way muujinayaan waxaad arkaysaa marka meesha wiilashu ay halgankii jihaad ku mashquulsan yihiin iyagu inay fursad badan u helaan inay wax bartaan yaa meesha ka muuqanaysa waana uga mahad celinayna jazakum allah khayr
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وحال السوق قاري قبقبدي برنامج كي حال الصواب بالوضي ترتن كل قيب أيوها قيب ومتون تا علمي حفظ قوضا لقو ترتميي قيبنا وحي هيد الخطابة إلقاقا وانسوكو بينا وحنكو بلا بينا قيبتا متون تا tartankii xala halkan lagu qaaday kaalinta koobaad iyo midda labaad iyo midda saddexaad baan sheegaynaa insha allahu tacaala kadib waaligeenna ayaa jawaa-ista bixin doona qofkii loo yeero hadduu wiil yahayna inta ha yimaado hadduu uu gabarh yahayna meesha ay guddiga fadhiga u qorsheeyaan insha allahu tacaala soo istaagto akhyaaray dhafar kadib tartankii xala halkan ka dhacay kaalinta koobaad oo qaybta mutuunta lagu tartamahayay waxaa gashay gabar gabadhaas waxay ka socotaa mu'asasada al utruja magaceeda waxaa la yidhaahdaa caynaa moxamed cumar gabadhaas waxay ku guulaysatay bacdaas waxaa ku jira ذهب الله أكبر زكى ما كان واجب يسام السم كان واجب الحين كلا تاس
درجada labaad qaybta mutuunta ku tartamaysay ayana waa gabar kale waxaa la yidhaahdaa nabiya waxaan u yeerayaa alfaa'isa thaalita nabiyo kama foga waa walaashee waa cumaysaa sheekh cabdilfataax weys waa ardayda jaamacadda alqima iyo macadka assakhaawi waxaan u gudbaynaa wiilashiileey hadda waxaan gelaynaa qaybta musaabaqada faa'iisiinta xagga ilqaaga kaalinta koobaad waxaa galay cabduraxmaan ibraahiim alansaari min طulaabi machad sharif cabdilmuur رحمه الله تعالى عكلا وقل يكون دولار ما شاء الله الفائز الثاني قيد تويلشة القاقة والشاب محمد حسن علي
وطلاب معهد السخاوي للقراءات والإجازة بالسنة قدره وبقل دولار
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaynu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى